xildhibaan ayaalle yuusuf ismaaciil waa codeey xildhibaan burhaan aadan oo cabdi waa codeey doorashada guddoomiyaha baarlamaanka oo ka dhacday hoolka baarlamaanka ayaa waxaa codeynayay maanta lixdan iyo afar xildhibaan oo ka mida lixdan iyo lixda xildhibaan uu ka kooban yahay baarlamaanka puntland guddoomiyaha guddiga doorashada xildhibaan saadiq abshir garaad ayaa sheegay in markii hore ay isu soo taageen kursiga guddoomiyaha shan xubnood balse ay laba ka mid ahi tanaasuleen waxaa marka hore soo gudbiyey shan mudane oo kala ah axmed cali xaashi cabdixakiin maxamed axmed siciid cabdi sabatar siciid daahir qodax iyo maxamed axmed ibraahim laba musharax oo ka mid waa tanaasuleen maxamed axmed ibraahim iyo siciid daahir qodax waxaa u sharxan oo maanta halka ku tartami doono haddii aanay marka iyagu aanay inta doorashada codaynta ka hadhay aanay tanaasulin hadda rasmiyan waa saddex musharax xildhibaan axmed cali xaashi xildhibaan cabdixakiin maxamed axmed iyo xildhibaan siciid cabdi samatar wareega koowaad ee codeynta waxaa ku soo baxay axmed cali xaashi oo helay afartan cod iyo cabdixakiin maxamed axmed oo helay sagaal iyo toban cod halka siciid cabdi samatar uu helay saddex cod axmed cali xaashi cabdixakiin maxamed axmed axmed cali xaashi axmed cali xaashi wareega labaad ee doorashada oo ahaa haldheeri waxaa afartan iyo kow cod ku guulaystay axmed cali xaashi halka cabdixakiin maxamed axmed uu helay laba iyo labaatan cod sidaasna ay guusha ku raacday axmed cali xaashi guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka puntland islamarkaana asiihayaha xilka guddoomiyaha cabdixamiid sheekh cabdisalaan ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada
natiijadii ugu dambaysay halleeri bay ahayd afartan iyo kow cod waxaa helay mudane axmed cali xaashi labiyo labaatan codna waxaa helay cabdixakiin baa helay hal codna waa xumaaday sidaas darteed ayaa maantay saacaddan laga bilaabo guddoomiyaha golaha wakiilada waxaa ahaa axmed cali xaashi waxaan leenahay mudane guddoomiye kursiga ay ku soo dhowow waa kuu bannaan yahay saacaddan laga bilaabo xildhibaan cabdixakiin maxamed axmed oo looga guulaystay wareegii labaad ayaa ka hadlay dareenkiisa doorashadii maanta waan u hambalaynayaa guddoomiyaha cusub insha allahu waan loo shaqayn doonaa mana daali doono han siyaasadeed baan leeyahay gifarna ma samayn doono waana socon doonaa taageerayaashayda shacabka reer puntland baan u sheegayaa guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka puntland axmed cali xaashi ayaa soo dhoweeyey in xubnaha baarlamaanka ay u doorteen guddoonka baarlamaanka puntland afar iyo lixdan kuba ay doorteen waana layga arki doonaa waxaan u hambalyeynayaa dadweynaha waxaan u hambalyeynayaa xukuumadda safaaradaha dhammaantood waxaan isku salaamayaa salaamta islaamka janada ciidamada taliyaasha ciidamada salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa ugu horeeya guddoonka guddiga doorashooyinka waxaan ugu dambaysiiyey iyaga ugu horreeyey markii horan horreysiiyey haddana waa u dambaysiiyey waxba u geli maayo kaftan guushu way leedahay kaftan waana la kala adkaadaa laakiinse arrimaha qaarkood anugu geli maayo wixii ka dhacaya toddobada cisho aan soo marnayna waa ka nasanaynaa dhammaanna waxaan rajaynaya baarlamaanka iyo in alla intii hawshaa ku taxalluqaysay inay si fiican u nastaan guushuna waa mid guuldarra ma jirto waxaan rajaynayaa cabdixakiin xilliga dambena inuu si sidaasi leeg u soo dadaalo waa mahadsantiin wasalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu
axmed cali xaashi ayaa horey u soo noqday guddoomiyaha baarlamaanka puntland intii u dhexaysay sannadihii labada kun iyo lixdii ilaa labada kun iyo siddeedii nuux muuse birjeeb v o a garowe